الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال شيخ الإمام العالم العلامة جمال المتسدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء halkan waxaan ka bilaabaynaa maanta oo taariikhda ay tahay lix iyo tobanka shuwaal sanadkana uu yahay kun afar boqol iyo soddon hijri waafaqsan shanta ama lixda lix miya maanta shanta bishii bisha bishii tobnaad ee oktoobar laba kun iyo sagaalka waafaqsan ayaa waxaan bilaabaynaa qadru nadaa wa ballusadaa kitaabka loo yaqaano uu iska leeyahay sida muqadamadaba uu ku sheegi doono ibnu hishaam magacaa ayuu ku caanbaxay ibnu hishaam alansaari magaciisase waan arki doonnaa in sha allahu tacaala cabdullaahi baa la yidhaahdaa sheekhani wuxuu ahaa horta dhalasho ahaan sida musanifkaba uu sheegaya sida muqadamadaba uu ku sheegi doono waa ansaari khasraji weeye khasraj ayuu ku abtirsadaa qoladii reer ansaar ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam madiine ku soo dhoweeyey laba jilib bay ahaayeen aws iyo khasraj bani qaylana waa la isku dhihi jiro oo hooyada ay isugu yimaadaan ayaa qaylo la dhihi jiray qoladaa reer ansaar ayuu ka mid yahay oo rasuulka uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam ansaar inay shicaarkiisii yihiin shicaar waxaa la yidhaahdaa marada u hoosee hoosta laga xirto sida funaanadda iyo wixii la mid ah uu ku sheegay dadku waa badan doonaan ansaarna way yaraan doonaan ku sheegay xubbul ansaar min aliimaan calaamatuliimaan waxaa ka mid ee ansaar jeceelkeeda calaamatuunifaaqna waxaa ka mid ee ansaar nicida la naco qoladaa ayuu ku abtirsadaayuu ka dhashay ka dhashay laakiin magaalo ahaan iyo meeshuu ku dhashay joogi jiray kuna weynaaday u dambaysadiina aan u malaynaya inuu ku dhintay masar weey oo waa misri asagu dhalasho ahaan reer masar ayuu ahaa asxaab badan ayaa waagii dambe waxay timid masar camar binu caas radia allaahu canhu waagii cumar binu khadaab uu khilaafada hayey ayaa wuxuu furtay masar camar binu caas ciidan uu hoggaaminayey ilaa shan boqol oo nin meelahaas asxaab dambeo fara badanna way ka daba timi meesha ayay deegaan ka dhigteen oy degeen waxaa mumkina marka usuushiisii inay halkaa yimaadeen waagaa camar ha la socdaan ama ha ka dambeeyaane isagu masar ayuu ku dhashay oo reer masar ayuu ahaa laakiin dhalasho ahaan iyo abtir ahaan khasraji weeyaano waa ansaari caalimun min culamaa'i lmuslimiin ayuu ka mid ahaa wa khaasatan luga carabiya wuxuu ku ahaa baaric waagiisii cid qabsan karta ma jirin imaam farta lagu fiiqo ayuu ahaa kutub badan ayuu leeyahay oo naxwadaa qaarna kutub ka horraysuu sharxay qaarna asagaa ibtikaaroo bilaabay alfiyatu bnu maalik raxmat ullaahi calayhi wuxuu ku leeyahay sharax la yidhaahdo rafcu alkhasaasa can quraa'i alkhulaasa oo afar mujallada ayuu ku leeyahay waxaa kale alfiyada wuxuu ku sameeyey alfiyatu bnu maalik nadmi weeye sida la yaqaano baxrurajas ku taxan nadmigii inta uu ka daayey alifiyadiiyo sideedii ah laakiin aan nadmi ahaynee nasri uu ka dhigay ayuu sameeyey awdaxu lmasaalik ilaa alfiyati bni maalik ayuu u bixiyey waa kitaab mutadaawil aho aad u faa'iido badan awdaxu lmasaalik ilaa alfiyati bni maalik kutubta uu goonni u leeyahay waxaa ka mid ah qadrunaddaa qadrunaddaa waa risaalo yar oo matni ah risaaladaasi ayuu sharxay oo nukat sharax uu u bixiyey ayuu dul saaray sharaxa iyo matniga labadaba isagaa islaali waa labadaba wada akhrin doonnaa in sha allahu tacala way isdul saaran yihiin waayahay waxaa kaluu leeyahay kitaab la yidhaahdo shuduuru الdahab oo sinwu qadrinadaa la yidhaahdo qadrinadaa laantii la sinayd weeye oo wuxuu sameeyaa qadrunadaa abwaab abwaab qaar waxaa jira uusan aad u faahfaahinin sida xaalada oo kale abwaabtuusan aad u faahfaahinin qadruunaddaa shuduuru dahabku ku faahfaahiyaa shuduuru dahabka wuxuusan ku faahfaahininna qadriguu ku faahfaahaya marka laba kitaaboo isbuuxinaya weeye waana isu dhow yihiin tacbiir ahaan ee kutubta uu leeyahay mufiidka ah waxaa ka mid ah muqni labiib can kutubil acaariib kitaab la yidhaahdo muqni labiib ninkii caqliga lahaa kii ku fillaa weeyaanoo kaafinayey can kutubil acaariibi kitaabada wax icraabana ka kaafinayey yacni muqni labiib haddii aad barato kitaab wax icraaboo dambe uma baahnid buu ujeedaa bidabdi waa sida oo kitaabkaasi laba qeyb ayuu ka dhigay qayb wuxuu kaga hadlay kelimooyinka mufradka ah qaybna jumlooyinku kaga hadlay alif intuu kaga bilaabay ayuu ilaa ya yaa wuxuu sameeyey alif inta jeeree la isticmaalo keligii iyo kelimooyinka alifka ka bilaabanayee la isticmaalo ayuu goonni u qoray ba buu ku xijiyey taa saa ilaa ya buu gaarsiiyey intaa markuu dhammeeyey kadib ayaa jumlooyin uu ka hadlay labadaa qayb ayuu u qaybiyey waa kitaab aad mufiid u ah bani aadam nusqaan lagama waayo ma'aakhidda la sheegi karo ibnu hishaam naxwada dhexdeeda inuu ku leeyahay waxaa ka mid ah tacbiirkiisa adag yacni qaabka uu wax u sheegayo qaab sahlan ma aha qaab adag weeyaanoo waxaa la yidhaahdaa nin hadduu yidhaahdo naxwaan aqaana qadri akhriyaa la yidhaahdaa qadri hadduu akhriyo naxwada waa yaqaana maxaa yeelay tacbiirkiisa adag ibnu hishaam tacbiirkiisu aad buu adag yahay kitaabka muqni labiibka waa sidoo kale ninow nin ma tahay wax kama faa'iidaysan karay qaabku isu saaray iyo tacbiirkiisa iyo luqada uu isticmaalayo aad bay u adag tahay ha adkaatee waxaan la fahmi karin ma aha naxwadii caadigaheeduu ka hadlayaa waxoogaha qaabkuu u tarkiibiyey unbaaad mooddaa inuu yar rakiig yahay mana sii dhib badno waa la fahmi karaa insha allahu tacaala ma'aakhidda la sheegi karo ee ibnu hishaam naxwada dhexdeeda uu ku leeyahay ayay ka mid tahay raxmatullaahi calayhi imaam xagga carabiyada ummadda ku anfacay weeye carabiyadaa waxaan ahayn oo kitaab uu leeyahay ma arag anigu laakiin carabiyadaasi kutub fara badan ayuu leeyahay ee kutubta sharaxdo kitaabadiisa way qoraan inta kitaabuu leeyahay oo dabaday ka maraan waa fara badiya ilaa konton waa dhaafiyaan muqadamadan hore qaalo shaykhu laga bilaabo ilaa alxamdu lilaahi laga gaadho intaa sheekha ma laha sheekha kitaabkiisa wuxuu ka bilaabaya alxamdu lilaahi raafici darajaati liman inkhafada ay halkaasuu ka bilaabay intan muqadimada waxaa iskale nin kale talaamiiddiisii ama shaksi kale sidaa darteedee madxi iyo ammaan sheekha uu ammaanaya ayaa ku sugan oo ruuxa asagu usan is-ammaani karayn markaa muqadamada isaga iskama leh qaala shaykhu shaykhii wuxuu yidhi sheekh xagga luqada waxaa la yidhaahdaa man anaca man tacana fi sin sanad ninkii duray afartan iyo wixii ka sarreeya ruuxii gaaraa sheekh la yidhaha oday weeye macnihii isilaaxana waxaa loo isticmaalaa ruuxa cilmiga yaqaano munaasabada ka dhaxayso oo ruuxa cilmiga yaqaano sheekh loogu bixiyey hee odayga waa la ixtiraamaa ruuxa cilmiga yaqaanana waa la ixtiraamaa ixtiraamka ayaa ka dhaxeeya munaasabadaa darteeda ayaa loogu bixiyey ruuxii dhallinyaraba ha ahaadee cilmi hadduu yaqaano shaykh in la yidhaahdo waka wa kam min sagiirin laaxadathu cinaayatun min allaahi faxtaajat ilayhi alakaabiru ayaa beytu shaacira wa kam min sagiirin ruux yaryara badana ruux yar badana laaxadatu cinaayatun min allaahi cinaayo rabbi ay milicsatay faxtaajat ilayhi alakaabiru dadkii waaweynaa ay u baahdeen yacni isaga waa yar yahay laakiin ilaah baa cinaayo gaar ahaaneed siiyey caalim buu noqday dadkii baa ka faa'iidaysanayaa culamaa'ulmuslimiin qaar badan oo ka mid ee sida ay ahaayeen imaamu shaafici waxaa la yidhaahdaa ee waaguu u tagay imaamu maalik mashaa'ikhdiisa imaamu maalik ayaa ka mid ah wiil yar oo meelaha ku ciyaaru ah isagoo kale dee waxba looma dirsadeen laakiin laaxadatu cinaayatun min allaahi buu ahaayo maalmay yar ayaa wuxuu ku xifdiyey muwaطa'u imaamu maalik kitaabkaa weyne fikiga iyo xadiidka isugu jira imaamu maalik uu leeyahay maalmo yar ayuu ku xifdiyey qaala shaykhu shaykhii wuxuu yidhi shaykhii alimaamu imaamka ahaa imaam waxaa la yidhaahdaa almuqtadaa bihi ruuxa lagu daydo khayr iyo shar midkii la doonaaba ha looga daydo ruuxa khayr haddii looga daydo imaam weeye wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu shar haddii looga daydana imaam weeye wajacalnaahum a'immatan yadcuuna ila annaar fircoon iyo qoladiisi waxaase qaalib loo isticmaalaa imaam khayr ruuxa looga daydo wajacalnaa lilmuttaqiina imaama qolada muttaqiinta ee allow imaam aan u noqonno khayr nooga daydaan sidaa ayaa badan sidaa ayuuna hadda u jeedaa alimaamu imaamka ahaa ee lagu dayanaye khayrka looga dayanayey alcaalimu cilmiga lahaa alcallaamatu cilmi badanaha ahaa alcaalimu aslulcilmiguu tusinayaayo waa ismi faacil alcallaamatuna amhilatulmubaalaqa weliba ta lagu sii daray ta'dana mubaalaqay sii faa'iidayniyo aad u sii cilmi badnaa ayuu noqonayaa jamaalulmutasadiriina kuwii horreeyey quruxdooda ahaa yacni mutasadiriin wuxuu u jeedaa almutasadir mutasadir waa ruuxii hormaro dadka socda ruuxa u horreeya ee hor socda ruuxaasaa mutasadir la yidhaahdaa hadda wuxuu u jeedaa mutaqadimun fi lcilmi cidda cilmiga ku hormartay ayuu qurxiyaa sidee u qurxiyaa hee ibnu hishaam oo kaleba haddii ay yihiin allay lehe dadkaa dad wanaagsan weeye wanaagaana loo arkaya laa caalim weeye caamiloo wanaagsan jamaalulmutasadiriina jamaalulmutaqadimiina kuwii horumaray cilmiga ku horumaray quruxdooda ahaa wa taajulquraa'i nimanka quraada ee qur'aanka aqriyo taajkoodii ahaa taajka waxaa weeyaan bahal inta la tolo jawhar iyo waxyaaba lagus dahab lagu sameeyo madaxa la gashado boqorrada iyo waxyaabaha ay gashadaan hee wuxuu kaga shabbahayaa taajka ruuxuu qurxiyaa ibnu hishaamna quraaduu qurxiyaa sidee u qurxinayaa dee quraaduu ka mid yahay mar hadduu ka mid yahay oo qur'aanka yaqaanee ee quraada uu ka mid yahay isla markaana darajo iyo fadli dheeraad uu leeyahay wuu qurxinayaa maadaama uu ka mid yahay wataajulquraa'i kuwa wax aqriyo taajkoodii ahaa tadkiiratu abi camrin abi camr xusuustii ahaa wa siiba weyhi siiba weyhi xusuustii ahaa walfaraa'i farre xusuustii ahaa siiba weyhi iyo farre iyo abicamar ayaa lagu xusuustaa raggii isaga ka horreeyey caalimiinta ahaye wakhaasatan carabiyada aadka u yaqaano weeye raggaasuu xusuus u yahay sidee ugu yahay hee masaa'ishii raggaa loola noqon jiray ay sheegi jireenay furi jireenee cawiiska ahayd masaa'ishaasuu furaya mar hadduu masaa'ishaa ka jawaabay furo raggii ka jawaabi jiray ka horreeyaa lagu xusuusanaya ninkan waa abicamar oo kale waa farre oo kale waa siiba weyhi oo kale culamadii horaa lagu xusuusanay sidaa ayuu u jeedaa tadkira waa masder masderna in daata lagu sifeeya lama yaqaano ta'wiil ayaa loogu sifeeyaa ama mubaalaqa mid unbaa loogu sifeeya in sha allahu tacaala baabunacti baan ugu tegi doonaa wanacatuu bimasdarin kaiiran faltazamu lifraada watadkiira masder nacti bay ka dhigayaan laakiin ta'wiil yay u jeedaan ama mubaalaqo maxaa lagu awilayaa tadkiratu abi camrin mudakiru abi camrin abi camar kii xusuusinayey weeye abi camar binu calaa ayaa la yidhaahdaa magicii yacnii kunyadii aabbihii ibnu calaa weeye magaciisa waa la isku khilaafsan yahay dhowr iyo labaatan wej ayaa la isugu khilaafay waxaa loo badan yahay zabba in la yidhaahdo magacii zabbaan tadkiratu abi camrin wa siiba weyhi siiba weyhi xusuustii ahaa imaamu naxwiyiin siiba weyhi camar binu amar camar binu qambara la yidhahdaa magiciisa abuu bishrinna waa kunyadii ibnu maaliga magaciisa matniguu ku sheegaa walcajuuz axdif min murakabin waqal tarkiibu jumlatin wadaa camrun naqal wadaa camrun camar siiba weyhi buu wadaa camar binu qambar baa la yidhahdaa magaciisa dhalashadiisa waa furus carab ma ahan maca daalika ayuu imaamu naxwiyiin yahay weliba naxwada wuxuu bilaabay isagoo nin weynah ayuu bilaabay inuu bilaabana waxaa keenay sheekhiisa ayaa sheekhiisa abu waxaa uu sheekh ahaa mashaayikhii ka mid ah weliba axaadiista uu ka baran jiray nin taabici ahaayoo min a'immati lxadiid ka mid ahaa oo halmaamay magicii ninkii baa xadiid u yeeriyey xadiidkii buu si khaldan u qoray hadha wuu soo yeersaday bal adiga cajamiyaa dee carabi waxba kama taqaanide sidaa ha u sheegin buu yidhi meel macnaha asmaa'ulkhamse rafcisnaayoo abuu ahaan lahaa ayuu abaa yidhi adiga cajamiyaa ta yidhi abaa ma aha ma nasbisine abuu dheh qalinku wax ku qorayuu jebiyey wuxuu yidhi walle maanta laga bilaabo carabi aan soo baraniyo carabi uu fulaan mar dambe igu ceebayni doonin ayaan soo barani maalintaasuu bilaabee naxwo wuxuu hoos horiistay khaliil binu axmed mashaayikhdiisii ayuu ka mid ahaa markii dambe dee wax alla wixii naxwo yaqaano idil asagaa ka badiyay imaamu naxwiyiinuu noqday waa kaa laakiin asalkiisa waa furus walow ramaa biabuu qubays weligiin ma baqasheen walow ramaa biabuu qubays abuu qubays waxaa laga sheegaa imaamu abi xaniifa inuu yiri laftiisa wuxuu ahaa cajami moogtahay imaamu abi xaniifa wuxuu ahaa furus buu ahaa oo carabi ma ahayn laakiin isagu carabi waa yaqaanay waxaa la weydiiyey madhabkiisa wuxuu yahay ruux ruux hadduu dilo in loo qisaaso soo ma ahan qisaasta marka la qisaasayo jumhuur waxay leeyihiin waxaa lagu qisaasayaa ruuxa kow waxaa shardi ah ruuxa ruuxa dilay dilitaanka waa inuu u qasto wax wax dilana oo in inuu wax diloo la yaqaanana waa inuu ku dilaa isaga wuxuu leeyahay seef waa inuu ku dilaa muaqal waa inuusan ku dilin wax cusleeye waa inuusan ku dilin marka waxaa la yidhaha ka warran hadduu dhagax xoog badan intuu kusoo dhufto kusoo gano uu ku dhufto sidaa ku dilo walow ramaa biabuu qubays buu buurta abuu qubays la yidhahdee maka ku taalla ha ku gano hadduu doono abuudaasaa lagu lagu qabsaday ba'da xarfuljar bay ahayd biabii qubays inuu yidhaahday ahayd wasiba weyhi walfaraa'i farra xusuustii ahayd farra zakariya yaxya binu ziyaad baa la yidhaahdaa magicii abuu muxamedin muxamed aabbihii ahaa cabdullaahi binu yuusuf binu cabdullaahi binu hishaam oo kaa magicii cabdullaahi ahaa ibnu yuusuf ina yuusuf ahaa cabdullaahiga ibnu cabdilaahi inaa ibni cabdilaahi yuusufka ina cabdilaahi ahaa ibni hishaamin ina hishaam ahaa alansaariyu ansaar loo nisbeeyey weliba khasraj buu ka yahay fasaxa allaahu allah u waasiciyo lahu shaykha fii qabrihi qabrigiisa allah u waasiciyee wuxuu yidhi ama qabrahu qabrigiisa allah u waasiciye wuxuu yidhi alxamdu lilaah sheekh hadalkii halkaasu ka bilowday alxamdu amaan lilaahi ilaah ayuu u sugnaaday allihii raafici darajaati derajooyinka koryeelay liman ruux u koryeelay in khafada isu raariciyey lijalaalihi weynidii wa faatixilbarakaati barakooyinka furay liman ruux u furay in tasaba isu taagay lishukri ifdaalihi ixsaankiisa inuu ka shukriyo wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyana calaa man ruux dushii ha ahaato maddad ay taagtay calayhi dushii alfasaaxatu fasaaxada ay ku taagtay riwaaqahaa min hoorrigeedii washaddad ay xirtay bihi mankaa albalaaqatu balaaqa ay u xirtay nidaaqahaa hoos guntigeeda almabcuuhi lala diray bil aayaati aayada albaahirati ee ifayey iyo walxujaji xujooyi almunazali lagu dejiyey calayhi korkii qur'aanun qur'aan qur'aanka oo carabiyun carabi ah qur'aanka oo hayru dii ciwajin qallooc mid u saaxiiba aan ahayn wa calaa aalihi aalkii dushii ha ahaato aalkii alhaadiina hanuuninayey wa asxaabihi asxaabtii dushoo ha ahaato aladiina asxaabtii shaadduu koryeelay addiina diinka koryeelay wa sharafa allaha sharfo oo wa karama allaha karaameeyo oo wa cadama allaha weyneeyo alxamdu lilaahi luqa adeegiisii ayuu nagu bilaabay alxamdu lilaahi xamdi allah iska leh allihii raafici darajaat raafic nacti weeyaanoo allaahi ayuu nacti ka yahay mutamimkii waxaan ku soo marray markii aan soo maraynay ismiga faacil camalfalka uu camalfalayo alasmaa'ulcaamilatu camalalficli sabcatu soomaahin toddobadaa ismi faacilaa ka mid ahaa ismiga faacil marka uu camalfalayay laba u qeybsamayey al inuu wato inuusan wadanin al hadduu wato bilaa shardin buu camalfalayay sooma ahayn al hadduusan wadanin wuxuu ku camalfalayay macnihiisa waa inuusan maadin noqonin ictibaadana haysto labadaa shardi ayuu ku camalfalayay soo ma ahan haddee raafic ictibaad waa la hayaa oo nactibu wuxuu ka yahay allaahi nactinimadaa ictimaadah macnihiisa haddii xaalo loola jeedo ama mustaqbal loola jeedo addarajaati mafcuulkiisi weeyaanoo loo idaafeeyey ismu faaciloo mafcuulkiisii loo idaafeeyuu noqonay ismi faacil mar haddii mafcuulkiisa loo idaafeeyo baabul idaafo waxaan ku soo marnay mutamimkii ismiga faacil macmuulkiisa inuusan ku macrifoobaynin haddii loo idaafeeyo kuma macrifoo waan soo marnay soomaahay oo idaafadiisa takfiif bay faa'iidaysaa iyo tacriif iyo takhsiis midna ma faa'iidayso waa kii lahaa saxiix soo maahan haddaba hadduusan raafic addarajaadka loo idaafeeyey hadduusan ku macrifoobin oo macmuul looga dhigo lilaahi oo macrifo ee sidee nacti oga noqonaya ma noqon karayo ilaa macrifo iyo nakiro lama kala nactiyeyn karo raaficna nakiruu noqday oo muusan macrifoobin allaahina acrafulmacaarif weeye nacti uma noqon karayo maxaa la samayna waa la bedeli markaa bedel waxaan ahayn ma suuroobi karayo waxaa kaloo bannaan raaficani maadi in macnihii laga dhigo haddeer sidaan u macnaynayba maadi haddii laga dhigo addarajaadka loo idaafeeyey ma kuma camalfalayo oo wuxuusan u camalfalaynin ismiga faacil mar hadduusan al wadanin macnihiisa hadduu maadi noqdo ma camalfali karo mar hadduusan camalfali karin addarajaadka loo idaafeeye wuu ku macrifoobi nacti buu markaa noqonayaa awsaafta ka dambaysana waa la mid waxaa la mid ah xaamim walkitaabi almubiini غاaفر الdنب وqاaبل التوب شhadيد العقاaب غاaفر الdنب غاaفirka aلdنbida loo iضاafaynayo hadduu ku camalفalo kuma macrifoobayo mar hadduusan ku macrifoobaynin allahida nacti kama noqon karayo haddii kale macnihiisa waa in maadin laga dhigaa si uga macrifoobo markaana nacti uu noqdo musanifkaaba keeni doona in shaء allah in kastuu halmaami doono intuu miثaalada sheego ayuusan sharxi doonin uu iska dhaafi doona waa halmaami doonaa in shaء allah waa sheegi doona الحamdu لilaahi xamdi allah iska leh allihii raafici darajaati darajooyinka koryeelay maadi ka dhig markaa waa ku macrifoobaya liman ruux u koryeelay in khafada isu raariciyey lijalaalihi weynidii ruuxii alla weynidii isu dulleeyey isu raariciyey addoonnimada oggolaaday darajaadku rabbi u koryeelaya waa faatixilbarakaati barakooyinkana u furay liman ruux u furay intasaba isu taagay lishukri ifdaalihi ixsaanka loo galaye ilaah uu u galay ka shukrintiisa isu taagay kee allahaasaa mahad iskale waayahay raafic iyo inkhafad iyo faatix waxyaabahaasoo iyo intasab iyo baraacat listihlaala la yidhaahdaa baraacat listihlaal baraacat listihlaal waxaa weeyaan muqadamada kitaabka ama khudbada ruux hadduu khudbaynayo ama kitaab qorayo muqadamada hore mawduuca intuusan u gelin mawduuca uu ka hadli rabo muqadamada inuu kugu fahansiiyo yaa baraacat listihlaal la yidhaahdaa lafdiga macnihiisana waxa weeyaan baraaca waa sarrayn istihlaalna waa soodayn waxaa loo isticmaali jiray canunka markuu soo dhasho hooyadii ka soo baxo carruurta labay u qaybsami qaar markiiba sawaxanay ka dhawaaqayaan yay ka dhaqaaqayaanoo waa qaylinayaan qaarna ma aad uma qaylinayaan kaan qaylinin wuu xanuunsan yahay caadi ma aha mayd weeye ama waa xanuunsan yahay markuu caadi u qayliyo kor u qayliyo markaasuu caafimaad qaba istihlaal qaylidaa canuga soo dhacay uu qaylin jiray ayaa istihlaal la dhihi jiray waa yahay macnihii wuxuu noqonayaa adduunyada imaatinkuu imaaday hadalkii ugu horreeyuu hadlay ama shanqadhii ka soo baxday ee ugu horraysay waxay noqotay shanqar tusinayso inuu sarreeyo inuusan daciif ahayn inuusan xanuunsanayn halkaasaa laga soo qaatay baraacatulistihlaal kitaabka muqadamadiisii intaan mawduuciba loo gelin ayaa wuxuu kugu tusiyey mawduuca waxa uu yahay istihlaal soodayntii sarreysay ayuu sameeyey baraacatulistihlaal macnaheeda sidaa baraacatulikhtitaab mid la yidhaahdana way jirtaa waxaase badiica ka sheekeeya رافع الدرجات لمن انخفض لجلال وفاتح البركات لمن انتصب لف... لشكر إفذال والصلاة حريص يو سلام النبتقلية على من مدت عليه الفصاحة رواقها عند فصاحة بول كيدي أي كتل لسطي عند الله نحريص رسولك كجيد عليه الصلاة والسلام مجي عيسي موسى الشيقين وأوصاف أخاصي أيو شيقي أوصاف تاسونا مجي كغم مارمي أوصاف تا أخاصي مرها دي لا شيقي دي مجي لو مباهنو waa yahay calaa man maddat calayhi alfasaaxatu horta fasaaxo waxaa la yidhaahdaa xagga luqada fasaaxo waxaa la yidhaahdaa altacbiiru camaa fi damiiri bilafdin fasiixin qalbiga wixii kugu jiray inaad ku sheegto lafdi fasiixa kaasaa fasaaxo la yidhaahdaa oo yacni waa sheegidoo fiican si wanaagsan in wax loo sheego nebiyullaahi muuse ilaah baa wuxuu ku yidhi ee huwa afsaxu minii lisaanan arsil muxuu ahaa maci haaruuna wa akhii haaruunu huwa afsaxu minii lisaanan wa akhii haaruunu walaalkay haaruun huwa afsaxu bimacnaa abiyanu weeye isagaa caddayn badan minii lisaanan wax sheegidda isagaa iiga caddayn badan waa yahay oo xagga luqada isطilaaxa balaaqiyiinta fasaaxo afar shardi wixii laga helay u yaqaanaan baabkeedaan ugu tegi doonnaa in sha allahu tacaala haddaba musanifka wuxuu sameeyey fasaaxuu shabbahay islaanuu ku shabbahay guri leh waa yahay bijaamici اlistixsaani fii kulli mid walba waa la wanaajistaa hee islaanta guriga lahoo fiicanna waa la wanaajistaa fasaaxadana waa wanaagsan tahay wastuciira lafdu lmushabahi bihi mushabahu bihiga lafdigiisii ayuu soo caariye qaatay waa islaantiiye uma xudifa waa la iska xadfay wa rumiza ilayhi bishayin min lawaasimihi wax lawaasimtiisi ka midana waa ku ishaaray oo riwaaqa weeye ilaa guri islaan umbaa lagu yaqaana inay inay samaysatay agtaagan tahay istixaaro makniyaa wey waagi waa kaa marray haddaan la halmaamin wama washadat calayhi lbalaaqatu niaaqahana sidoo kale weeye iyaduna وصلاaة نxariis iyo وسلاaم نabadgelya calىa man axad dushii ha ahaato madad ay taagtay calayhi dushii alfasaaxaةu fasaaxada ay ku taagtay riwaaqahaa min hoorigeeda riwaaqa waa guri yaroo cooshcoosh ka samaysan kaasaa riwaaq la dhihi jiray balbalada guriga hortii laga dhisana riwaaq waa la yidhaahdaa yacni gurigeediya yay ku dul fasaaxada gurigeedii ayay ku dul dhisteen rasuulka sidaas yani rasuulka fasiix buu ahaa intaas inuu yidhahduu doonaya washaddad ay xirtay bihi manka albalaaqatu balaaqa waxay u xirtay niaaqaha hoos guntigeedii niaaqa waxaa weeyaa marada hoose googaradda islaamaha hoosta ay ka qaataan kaasaa niaaq la yidhaahdaa hee balaaqada maradii hoosta ay ku qabtay cidda ay u xirtay ciddii baliiqa ahayd buu ujeedaa rasuulka weeye calayhi salaatu wasalaam balaaqada xagga isilaaxa saddex shardi wixii laga helaa la yidhaahdaa wajacaluu balaaqata alkalaami sibaaqahu limuqtada almaqaami maca fasaaxatii shuruud saasaa jirta almabcuuhi lala soo diray bilaayaati aayada lala soo diray aayadihii albaahirati ifayey walxujaji xujooyinna lala soo diray almunazali lagu dejiyey calayhi korkii qur'aanun munazal ismi mafcuul weeyaanee qur'aan naa'ibulfaacil inuu ka dhigay ahayduu rafciyo waxaan u malaynaysa jaciyada mooye qolyaha kale waa rafcinaya wax haysta ma jiraa kuwa kale wuu rafcisan yahay qur'aanun carabiyun haddii la nasbiyo calayhi naa'ibulfaacil laga dhigana way suuroobi kartay inkastoo jumhuuru naxwiyiin ayaan ogoleen almunazali lagu dejiyey calayhi korkii qur'aanun carabiyun qur'aan carabi ee lagu dejiyey qur'aanka oo hayru dii ciwajin qallooc mid u saaxiibee heyrkii ah ciwaj oo caynta hoos dhigan waxaa loo isticmaalaa xagga macnaha waxa ka qalloocan yacni shaygan macno ahaan ayuu u qalloocan yahay muuqaal ahaan haba u toosnaado hadduu doono kaasaa ciwaj la yidhaahdaa muuqaal ahaan shayga hadduu u qalloocan yahayna haaliban cawaj baa la yidhaahdaa oo waxay yidhaahdaan waciwajun bilkasri fi lmacaani wa fadxuhaa yakuunu fi lacyaani laakiin sidaa haalib weeye laazim ma aha qur'aanku sidaa ma isticmaalo fii bacdi alaxyaan isagoo daata ka hadlayo yuu ciwaj isticmaalaa wa calaa aalihi rasuulka aalkiida dushiisa salaaddaa iyo salaamta ha ahaadeen aalkii alhaadi alhaadiina hanuun hanuuninayey heerkooday hanuuninayeen ama ayagaba waa hanuunsanaayeen hidaayadana waxaa loo jeedaa heerkooda ay hanuuninayaan haddii la yidhaahdo dalaalo kheerkay tusayeen dadka ayagaa hanuunsanaa haddii la yidhaahdana tawfiiq ilaah baa wuxuu waafajiyey hidaayada weeye waa labada macnee hidaayada loo isticmaalo qur'aankana labadaba waa isticmaalaa oo mar tawfiiq buu u isticmaalaayo waa tan rasuulka laga anfiyeyoo ilaah uu leeyahay innaka laa tahdii man axbabta cidna cidaad jeceshahay ma hanuunin kartid ma tawfiiqin kartidaa loo jeedaa marna hidaayada bimacnaa dalaala cala alkhayr ayaa loo jeedaa khayr laistuso oo waa tan ilaah uu leeyahay wainnaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim wa sharafa allah wa asxaabihi asxaabtiisana ha ahaato salaada iyo salaamta aladiina asxaabtii horta aalihi aalka waxaa loo jeedaa kullu mu'minin wa mu'minatin mu'min iyo mu'minad kasta hadda aal loo jeeda mar haddii la ducaynayo aalka ilaa mar walba wax baa loo isticmaalaa haddii maqaamu zake la joogo oo aalka rasuulka ay zake ka mancoontahay haddii la yidhaahdo dee waa bani haashim iyo bani muطalib haddii maqaamulmadxi iyo ammaan la joogana mutaqiintaa loo jeeda haddii duca la joogaana mu'miniin oo dhan ayaa loo jeedaa caasibaa ha noqdaane caasigaaba ducada usii munaasibsan wa aalihi alhaadiin wa asxaabihi asxaabtiisa dushiisa salaamta isal aalka waxaa la yaqaanaa cid sharaf horta muda- in la idaafeeyo mooye keligii lama isticmaalo laasim mudaafu ilayhi waa in la daba dhigaa waxaana loo idaafeeyaa cid sharaf leh cid aan sharaf lehe looma ist looma idaafeeyo cid sharaf leh oo keli ayaa loo yoo loo idaafeeya oo fircoonaaba loo idaafeeye aali aala fircawna ashad al- adkhiluu aala fircawna ashad alcadaab soo mahayna aayad qur-aane fircoon ma sharaf buu lahaa hee adduunyada waa kii ilaahnimo sheeganaya dadaa sharaf u hayste sidaa ayaa loogu idaafeeyey wa asxaabihi asxaabtii asxaabta ee tacriifka fuqahada ay marinayaan ayaa ugu fiican ee waxaa laga fiican yahay tacriifka usuuliyiinta ay marinayaan tacriifka fuqahada ay marinayaan waxaa weeye iyo muxadisiintaba waxaa loo yaqaanaa asxaab man laqiya الnabiya salى اllahu عalayhi waalihi wasalam muؤminan bacda الnubuwati wa qabla mowtihi wa aamana bih markay la kulmayeenna mu'min bay ahaayeen rasuulkana rasuul intii laga soo dhigay weeyaanoo uusan ma dhimanin laqiyadaas in la yidhaahdaa fiicanoo waxay ka fiican tahay man ra'a inuu arkaa shardi maaha waayo carruur yaryaroo rasuulka loo keenayoo calayhi salaatu wasalaama waxbaba aan arki karin iyo kuwa indhala'aayo cabdullaahi bin ummi maktuum iyo asxaab bay ahaayeen maca daalika aragti ma ayaan samaynin rasuulkaa inuu asaga ku arko xataa laazim ma aha keli inaad meel ku kulantaan ayaa laazima in ru- ee suxbada ay dheeraato ama wax aad ka waridaan laazim ma aha sidaa waxaa khilaafaya usuuliyiintu oo usuuliyiintu waxay leeyihiin saxaabi waxaa la dhihi karayaa ruuxay suxbadiisa cala alaqal waxoogaa dheeraatay oo rasuulka wax ka wariyey ninkaa unbaa saxaabi la dhihi karaya ee nin iska socotoho asagoo madiine intuu iska soo maray rasuulku meel fadhiya haddana ka sii socday kaa saxaabina ma ahay leeyihiin iyagu sidaana waxay ku dul dhisayaan axkaamka qaadashada marka waxaa fiican tacriifka kale wa asxaabihi aladiina asxaabtii shaaduu koryeelay addiina diinka koryeelay tashyiidka waxaa la yidhaahdaa shayga inta la dhiso in kor loo qaado la dheereeyo meel ruux walba uu arkayo yaa sha- tashyiidka la yidhaahdaa ka qandarati ruumiyi aqsama rabbuhaa latuktanafan xataa tushaada biqar- biqarmadin mucallaqaday tarfa binu cabdiyaan ku mari doonnaa in sha allahu tacaala haluu tilmaamayey hashaasi ka qandarati ruumiyi ninkii reer ruum ahaa buundadiisay la mid tahay kulaha weynida aqsama rabbuhaa ninkii injineerka ahaa uu ku dhaartay latuktanafan in dhinacyada laga dhisaya xataa tushaadda ilaa lagu koryeelo biqarmadin ee maxaa la dhihi jire nuurad nuurad maaha tanne baasha adag ee guryaha lagu dhiso shamiitowaka marka tashyiidka waa shayga oo kor loo qaado aladiina asxaabtii shaaduu koryeelay addiina diinka koryeelay wa sharafa alla ha sharfo asxaabtaasi wa karama alla ha karaameeyo wa cadama alla ha weyneeyo wallahu aclam wsala allah wslam wbaaraka cala nabiyina maxamed
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فهذه نكت حررتها على مقدمة المصمات بقدر الندى وبل السدى وبعد انت كذب فهذه تاني نكت فائدوين وي nukata oo xarartuhaa aan ku qoray calaa muqadimatii muqadimadayda dusheedaan ku qoray muqadimadii almusamaati lagu magacaabayey biqadri الnadaa waballi sadaa biqadri الnadaa roobka dhibicdiisa iyo waballi sadaa oonka qoyaankii raaficatun mid koryeeli weeye lixijaabihaa muqadamada xijaabkeeda ayay koryeeli kaashifatun mid feedi weeye liniqaabihaa hagoogteeda ayay feedi mukammilatun mid dhammaystiri weeye lishawaahidihaa shawaahiddeeda ayay dhammaystiri mutammimatun mid taamyeeli weeye lifawaa'idihaa faa'iidooyinkeeda ayay taamyeeli kaafiyatun mid ku filan weeye liman ruux iqtasara ku gaabsaday calayhaa dusheeda ku gaabsaday waafiyatun mid oofini weeye bibuqyati man ruux dalabkii ayay oofini janaxa u leexday min طulaabi cilmi اlcarabiyati carabiyada cilmigeeda kuwa dalbaya xaal uu ka mid yahay ilayhaa iida u leexday wallaahu alle almas'uulu ka la weydiisanayo weeye an yanfaca inuu ku anfaco bihaa nukata kamaa nafaca siduu ugu anfacayba biaslihaa asalkeedii muqadamada ah wa an yudallila inuu jilciyo ayaa la rajaeeye la weydiisanayaa alle lana annaga inuu noo jilciyo duruqa alkhayraati khayraadka waddooyinkii iyo wa subulahaa waddooyinkii innahu alle jawaadun mid deeq badan weeye kariimun ee deeqee wanaagsan ra'uufun turayo raxiimun naxariisanayo wamaa tawfiiqii waafijinta lai waafajiyana ma ayan ahaanin ilaa billaahi bimacuunati illaahi ilaah kaalmadii unbay ku ahaatay calayhi allaha ayaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi allaha ayaan uniibu u noqonaya musanifka raxmatullaahi calayhi xamdiga iyo salliga gadaashooda ayaa wuxuu sheegayaayuu caddaynayaa kitaabkan uu soo wadu qoorayo oo alifayo sharax inuu yahay sharaxaasina uu dul saaran yahay matni labadabana asagaa iskale sharaxa nukat baa la yidhaahdaa magicii matnigana muqadima ayuu u bixiyey muqadimadaasi magaceedana waxaa la yidhaahdaa qadru nnadaa wa ballu sadaa haddaba matnigaas qadru nnadaa wa ballu sadaa magacaa uu u bixiyey musanifkae magacaa loo yaqaano ee musanifka uu iska leeyahay ayuu sharxay sharax ayuu dul saaray sharaxa uu dul saarayna nukat buu u bixiyey waa yahay sharaxa iyo matnigana demji buu ku sameeyey demji waxa weeyaan qaabka shuraaxda ay wax u sharxanayaa qaybsantaayoo qaar waxay ku sharxaan bikelimati qaala iyo yaquulu qaala musanifka wuxuu yidhi markay musanifka matnigiisii dhammeeyaan yaquulu shaarixa wuxuu leeyahay inay yidhaahdaan qaarna demji bay sameeyaanoo matnigii iyo sharixii ayay isku mid ka dhigaan noocaasuu sameeyey isagoo demjigaasuu sameeyey laakiin wuxuu ku kala saaray inta matniga ah marka uu bilaabayo saad buu u hormarini xarafka saada isagoo uga jeedo qaala almusanifu matnigii wey marka uu sharaxa bilaabayana shiin ayuu ka bilaabi isagoo qaala shaarixu ujeedo labadaa xaraf ayuu ku kala soocay kala soociddaa mooye ee matniga iyo sharaxa way isku dhex jiraanoo way isdhexgelsan yihiin labadabana musanifka ibnu hishaam ayaa iskale raxmatullaahi calayhi marka wuxuu leeyahay sharaxan soo socda waa nukad iyo fawaa'id aan ku dul qoray muqadimadaydii loo yaqaanay qadrunadaa waballusada muqadamadaasoo matni ah sharax aan dul saaray weeye waxa aan soo wado magiciina sharaxa waxaa la yidhaahdaa nukat sidaa ayuu u jeedaa nukatun jamcu nuktatin nuktaa la jamciyey nuktada aslu luqaha waxaa la yidhaahdaa kawinta wax in la kawiyo ayaa nukto la yidhaahdaa waagii dambena waxaa loo bixiyey ruuxa fikiraya waxaa la yaqaanaa oo inuu wax soo saaree wax hubsado doonayo inuu dhulka qodo fartiisuu ku kawiyaa dhulka ama geed iyo wax lamida ayuu dhulka ku qodaa marka uu fikirayo waayo kawintaasi ayaa nugto la dhihi jiray waagii dambe ruuxa mufakirka ahee fikirayee dhulka kawinayo fikradda fawaa'iddii uu ku soo saaro ayaa nugto loo bixiyey fikirka uu fikirayo faa'iidada uu ku soo saaray ayaa nugto loo bixiyey hadda nugto faa'iiduu u jeedaa asalkeedina kawintaasay ahayd laakiin kawinta ruuxii fikirayaa wax kawin jiray iyo ruuxaa fikiraya faa'iidadii uu soo saaray ayaa nugta loo bixiyey oo fawaa'idda ayaa loo jeedaa hadeer wa bacdu intaa kadib xamdigii iyo salligii kadib fa haadihii tani soo socota haadihii waxa uu ishaarayo waa sharax weli uusan qorin oo inuu qoro uu doonayo oo waxaa la yaqaanaa ismul ishaaraha shay maxsuusoo la arkayaa lagu ishaaraa wax macquuluu hadda ku ishaarihay ee wax maxsuusoo bannaanka yaalla ma ishaarihayo isticaaro musaraxaa ku jirta oo maxay tahay shaygii macquulka ahaa ayaa wuxuu ku shabbahayaa wax maxsuusoo la arkayo wejka ka dhaxeeya iyo meeshay iska shabbahayaanna waxa weeyaan jaamicu taxaquqi fii kullin shubbiha almacquulu bilmaxsuus wixii macquulkaa ayaa la shabahay oo maxsuus lagu shabahay bijaamici taxaquqi fii kullin cinda almusanif musanifka agtiisa ayay muxaqaq ku tahay shayga macquulkaa maxsuuskii bayna ula mid tahay wastuciira lafdu lmushabahi bihi wastuciira lafdu daallu lilmushabahi bihi lafdiga mushabahu bihiga in lagu ishaaro loogu talagalay haadihiida weeyaane ayaa la soo caari qaatay isticaara musarruxuu ku yahay fa haadihii tani nukatun faa'iidooyin weeye nukadda oo xarartuhaa aan qoray calaa muqadimatii muqadimadayda dusheedaan ku qoray tii aan soo hormariyey mar horeen qoray taa dusheedaan ku qoray muqadimadii almusamaati lagu magacaabayey biqadri nadaa wa ballisadaa magacaasuu u bixiyey yacnii taraakiibtiisa adkidooda ayay ka mid tahay xataa tasmiyada kitaabka waa adkeeyey qadru nadaa wa ballusada qadrun roobka dhibicdiisaa la yidhaahdaa nadahana waa roobkii laftii nadaa markii nuunta la fadxiyo qadru nadaa roobka dhibicdiisii ayuu noqonay waxaa kaloo qadri la yidhaahdaa shay teftifqayo roobba yuusan ahaanine laftiisa qadri waa la yidhaahdaa nadahana cadiyada iyo wax la isa siiya waa la yidhaahdaa qadru nadaa wixii la isa siinayay dhibicdiisii tiftifiqiisii laakiin macnaha horaa ka waadixsan wa ballu sada balli waa qoyaan sadahana waa oon oonka kii qoynaya wey jahli wuu oon ku shabbahayaa kitaabkiisana wuxuu ku shabbahayaa qoyaankii oonkaasi baabi'inayee tirayey cilmi weeye ileen calaa muqadimati almusamaati lagu magacaabay biqadri nadaa roobka dhibicdiisa lagu magacaabay iyo waballisadaa oonka qoyaankii raaficatun raaficatan labadaba saxiix weeye raaficatan haddii la yidhaahdo fahaadihi nukatun nukata ayuu fahaadihi nukatun xarartuhaa xarartu mafcuulkeeda haadaa laga xaalayni xarartuhaa muqadamadaasi waan qoray raaficatan xaal ay tahay mid koryeeli ayaan qoray lixijaabihaa nukad weeye raaficatan xaal ay tahay nukada mid koryeeli lixijaabihaa muqadamada xijaabkeediiyay koryeeli yacni muqadamadii oo matniga ah xijaab baa saaran xijaab sidee u saaran yahay masaa-isha uu ka hadlayo aada waadix uma ahoo sharxa bay u baahan tahay mar haddayaan waadix ahayn xijaab baa saarani muqadamadaasi waxaan saaray oon ku dul qoray nukad xijaabkaa feedi nukad macnaheedii daahirini intaasuu ujeedaa isticaaro weeye wax dhan raaficatan haddii la yidhaahdo waa xaalo oo xarartuhaa mafcuulkeeduu xaalo ka yahay raaficatun haddii la yidhaahdo nukaduu nacti ka yahay nukada oo raaficatun koryeeli lixijaabihaa muqadamada xijaabkeeda ay koryeeli ama raaficatan xaal ay tahay nukadaasi mid koryeeli ayaan qoray lixijaabihaa muqadamada xijaabkeeda koryeeli kaashifatan xaal ay tahay mid feedi ayaan qoray nukadda liniqaabihaa muqadamada wejidadkeedii wejiga wixii ka saaraa niqaabku waxaa weeyaan waxa wejiga la saarto islaamaha ay saartaan niqaabkaasaa u xihan muqadamada niqaabkaasay ka feedi si loo arko yani macnaheeday tawdiixinin buu u jeedaa islaanu ku shabihahay kaashifatan xaal ay tahay mid feedi liniqaabihaa hagoogteeda ayay feedi isticaarada ku suganna dibmaa iska waadix ma qarsoona in la taqriiriyaa haddii la doonana waxaad leedahay muqadimade muqadimadu wuxuu ku shabahay islaan xijaab leh bijaamici cadami ru'yati fii kullin mid walba xaqiiqadiisa lama arkayo xijaab marka ay islaanta weji dabooliyo ay saarato waayahay ismiga mushabahu bihi wuu soo caariye qaatay wuu iska xadfay haddana isticaaro tabciyuu ku noqonayaa waagii waxoogaa baan labadii risaale ka aqrinay haddii la halmaamay mooye oo iska isticaaradu ma sii adka liniqaabihaa mukamilatan xaal ay tahay mid dhammaystiri mukamilatan xaal ay tahay nukada mid dhammaystiri lishawaahidihaa muqadimada shawaahideedii ayay dhammaystiri shawaahid waxaa la yidhaahdaa juz-iyun yu'taa liihbaati alqaacida waa juz lagu sugayo qaacidada faacil waa marfuuc ma daliilu qaala allaahu ilaah wuxuu yidhi qaala ibraahiimu qaala ficil maadi ibraahim faacil waayo wakaa waa rafcsan yahay shaahid waxaasaa la yidhaahdaa juz-iyun yu'taa liihbaati alqaacida waa juz qaacidada lagu sugayo markaa waxaa laazima saddex arrimood mid inuu ka yimaado qur'aanka inuu ka yimaado xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ka yimaado carabtii fusaxada ahayd kalaamkeeda inuu ka yimaado carabta fusaxada ah walow fusaqaba ha ahaadeen haddii ay doonaanoo imru'ulqays iyo dadka lamid ee ha noqdeene kalaamkooda waa la deliishanayaa oo luqada caadil bay ku yihiin warkoodana waa la daliishani si kastaba si kaleba faasiqa iska noqdaan ibnu maalig insha allahu tacaala haddii aan gaarno waxaan ugu tegi doonaa anta mawaadicda la qarinaya markuu soo tiriyo ayaa wuxuu u dambaysiinayaa washadda xadfu an wa nasbun fii siwaa ma mara faqbal minhu maa cadlun rawaa washadda xadfu an an in la xadfo shaad weeye wa nasbun mudaariciina la nasbiyo fii siwaa maa mara intaa aan soo sheegay wixii aan ahayn faqbal minhu waxaad aqbashaa maa cadlun rawaa nin caadile wuxuu kuu sheego imruulqays caadil waaye marka loo eego luqa carabiya lawaa yaqaanaye caadilnimadana sidaa ayaa loo jeedaa marka shawaahidda saddexdaa midun waa inay ka timaadaa qur'aanka sunnada iyo luqa carabiya cid la daliishan karo waa inay ka timaadaa waa kaa shaahid weeye waxaa sidaa khilaafsan miaal miaalku waxaa la yidhaahdaa juz-iyun yudkaru liiidaaxi alqaacida qaacidada unbaa lagu caddaynayaa keli ah faacil marfuuc weeye ii miaalihe qaama zaydun hee qaama waa ficil maadi zaydun faacil waa rafcsan yahay oo kaa miaala la yidhaahdaa kaa kaa markaa nin wax kastaa laga keeni karaya luqa carabiya min jaybika xataa waad ka keeni karta miaal mar haddii uu yahay juz-iyun yu'taa liihbaati alqaacida waa shaahidka juz-iyun yu'taa liiidaaxi lqaacidana waa miaalka labadaba hoosu ka qorayaa dhib male mukamilatan xaal ay tahay nukada mid dhammaystiri lishawaahidihaa muqadimada shawaahideedii ayay dhammaystiri mutamimatan xaal ay tahay mid taamiyeeli lifawaa'idihaa faa'iidadeedii ayay taamiyeeli waxaa suurowdaa matniga shuruud inuu sheego qaarna uu ka tago sharaxana uu ku daro qaacidada qayb inuu matniga sheego qaybna sharaxa ku daro mutamimatan lifawaa'idihaa sida kaafiyatan xaal ay tahay mid ku filan liman ruux bay ku filan tahay iqtasara gaabsaday calayhaa dusheeda ku gaabsaday ninkii nukadan barto macnaha sharaxan qadriga ruuxii barto waa ku filaya khalaas alifiye iyo waxaas xataa uma baahno sidaas u wadaa laakiin xaqiiqadu sidaa ma aha waayo abwaaba dhan uusan qoraynin buu alifiyada qoraayo iyo kutubada kale ee naxwada ay qoraan ee inta uu qorayo weeye waxa uu ka hadlayo kaafiyatan xaal ay tahay mid ku filan liman ruux iqtasara gaabsaday calayhaa dusheeda ku gaabsaday waafiyatan xaal ay tahay mid dhammaystiriyo oofini bibuqyati man ruux doonitaankiisa iyo dalabkiisa ayay oofini janaxa leexday min tulaabi cilmi alcarabiyati carabiyada cilmigeeda dadkii dalbayay xaal ay ka mid yihiin ilayhaa iyada u leexday ee nukadan ruuxii u leexdo oo cilmi carabi dadka dalbaya ka mida way ku filan tahay wayna oofini doonitaankiisa iyo cilmulcarabiya wixii uu ka doonaye way ku filan tahay sidaa ayuu ujeeda waafiyatan mid oofini wey bibuqyati man ruux doonitaankii janaxa leexday min طulaabi cilmi اlcarabiyati طulaab oo fucaal ah ragga keliya lagu jamciya waa ismi faacilo calaa wasni faacil ku yimid laamtana kafiyow ragga keliya lagu jamciyaa dumarka طulaab laguma jamciyo طalabatuna rag iyo dumarba ku imaan karaya طulabna way ku imaan karayaan oo fucala wafucaalu lifaacili wafaacila wasayni naxwi caadili wacaadila wamiluhu اlfucaalu fii ma dukira mudakerka oo keliya fucaal iskale marka ragga aalibiinta ahee doonaya cilmilcarabiya ay ku filan tahay sidaasu u jeedaa sidaasuu lafdiga macnihii noqonaya waafiyatan xaal ay tahay mid oofini bibuqyati man ruux dalabkii janaxa leexday min tulaabi cilmiilcarabiyati carabiga cilmigiisa dadkii dalbiyay xaal ay ka mid yihiin ilayha iyada u leexday wallaahu alle almas-uulu kan la weydiisanayo weeye an yanfaca inuu ku anfaco bihaa nukadani inuu dadka ku anfaco kamaa nafaca sida uu ugu anfacayba biaslihaa asalkeedii qadrunadahe muqadimadaba siduu dadka ugu anfacay wa an yudallila waxaa kaloo la weydiisanaya alle an yudallila inuu noo layliyo oo noo jilciyo lanaa annaga duruqalkhayraati wanaagyaala wadooyinkooda iyo wa subulahaa wadooyinka duruq iyo subul xagga jamaca iyo xagga macnahaba waa isku mid innahu alle jawaadun mid deeq badan weeye kariimun wanaagsan ra'uufun naxariisanayo turayo raxiimun naxariisanayo wamaa tawfiiqii waafajinta wanaagga i waafajiyaa ma ayan ahaanin ilaa billaahi bimacuunati illaahi ilaah kaalmadii unbay ku ahaatay calayhi allahaasi ayaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi allahaasi ayaan unaybu u noqonaya alkelimatu qowlu mufradun alkelimatu kelimada qowlun qowl weeye qowlka oo mufradun mufradah intaasi waa matnigii yacni wuxuu doonayaa inuu ku baro kelima maxaa la yidhaahdaa keli kalaamun maxaa la yidhaahdaa kelimatun maxaa la yidhaahdaa intanuu rabaa inuu ku baro kalaamun iyo kelimun intuusan gaarin kelimatun ayuu soo hormariyay oo ta wadata kelimatun oo ta wadata ayuu wuxuu oga bixi doonaa sharaxeeda ilaa maa shaa allah dhowr maalmoodaa lagu jiri doonaa sharaxeeda oo keliya waa fara badanta u badiyey kelimatun keliyuuna sharxayaa marka wuxuu ku leeyahay kelimatun maxaa la yidhaahdaa qowlun mufradun qowlun lafdi lagu hadlay isla markaana mufradun mufrad ahoo aan murakab ahayn ismiga keligii waa kelimatun ficliga keligii waa kelimatun xarafka keligii waa kelimatun sidaasuu u jeedaa marka wuxuu doonayaa inuu sharxo alkelimatu qowlun mufradun soo muusanin qowlun maxaa la yidhaahdaa mufradunna maxaa la yidhaahdaa waxyaabahaasuu sharxayaa bushiyaal intuu soo arooriyuuna ka jawaabayaa alkelimatu kelimada qowlun qowl weeye qowlka oo mufradun mufrada tuطlaqu waxaa lagu iطlaaqaa alkelimatu kelimada fi luqati xagga luqada waxaa lagu iطlaaqaa cala aljumali jumlooyin almufiidati ee wax faa'iidaynayo jumlooyin dhan oo wax faa'iidaynayo ayaa kelimatun lagu iطlaaqaa waa xagga luqa luqa carabiya waa la isaga iطlaaqi karaya oo waxaad leedahay xadartu lyowma khudbata fulaanin fa alqaa kelimatan cajiiba kelimo la yaab leh ayuu khadiibkii maanta ku khudbeeyey he khudbad dhan uu aqriyaad leedahay kelimatu waa suuroobi karta in la yidhahdo way dhici karta waa xagga luqada laakiin istilaaxa naxwiyiinta ma aha tuطlaqu lkelimatu kelimadii waxaa lagu iطlaaqaa fi luqati xagga luqada cala aljumali jumlooyin almufiidati wax faa'iidaynayo ka qowlihi tacaala kalaa inahaa kelimatun huwa qaa'iluhaa kala inahaa intaasi ninkaa uu ku hadlay kelimatun kelimad weeye kelimada oo huwa ninka dhintay ee gaalka ihi qaa'iluhaa kelimadaa mid ku hadlay uu yahay kalaa inahaa kelimatun ilaah kelimatun marka uu leeyahay muxuu u jeedaa huwa qaa'iluhaa ishaaratan liajli ishaaratin ishaaro darteeduu ilaah sidaa u yidhi ilaa qowlihii ninkii dhimanayay hadalkii uu ishaarayo rabbi rjicuunii lacallii acmalu saalixan fii maa taraktu ninkii dhimanayay ee gaalka ahaa ee cadaabka markuu arkaa wuxuu leeyahay rabbi rabbiyow irjicuunii iceliya lacallii acmalu inaan camalfalo darteeda ii celiya saalixan camal wanaagsan fii maa taraktu fii muqaabalati maa taraktu wixii aan ka soo tagayeen soo halleeyey qaabilkeeda wax wanaagsan inaan sameeyo darteeda adduunyaha la ii celiyo intaasuu ilaah wuxuu leeyahay kelimatu marka intaa u fiirso rabbi waa jumlo munaado wey ilaa munaadaha waa jumlo goonnidii u socoto irjicuuniina waa jumlo dhan oo ficlu amar iyo faacil iyo mafcuul iska saaran lacallii acmalu saalixan fii maa taraktuna waa lacallo iyo ismigeedii iyo khabarkii oo weliba jumla noqday waxaasoo dhan ayuu ilaah kelimatun ku sheegay marka luqa ahaan kelimatun jumlooyin waa lagu ilaaqi karaya wa tuطlaqu waxaa lagu ilaaqaa kelimatun fi lisilaaxi isilaaxa naxwiyiinta waxaa lagu ilaaqaa cala alqowli qowl almufradi ee mufrada alkelimatu qowl mufradu waa kiilaha wاlmuraadu ujeeddada bilqowli qowl waxaa looga jeedaa qowlkii almufradi ee mufradka ahaa waxaa looga jeed allafdu daallu calaa macna wاlmuraadu bilqowli almufradi inuu raaciya ma ahayn dhammaantiinna mufrad ma idiin wada raaciyey haa mufradka goonni buu u fasiri doonaa marka qowl keli weeye hadda wuxuu fasirayo walmuraadu ujeeddada bilqowli looga jeedaa allafdu lafdi weeye addaallu tusiyey calaa macna lafdi macno tusiyey kaasaa waxaa la yidhaahdaa qowl yacni wuxuu rabaa inuu kuu fasiro alkelimatu qowlun mufraduusa muusan ihin alkelima qowlun ayuu rabaa inuu fasiro mufradunna wuu fasirayaa sax ma tahay mufradun ha ii dambeeye qowl maxaa la yidhaahdaa qowl waxaa la yidhaahdaa allafdu daallu calaa macna lafdi macno tusi allafduba haddana fasiri lafdi maxaa la yidhaahdaa sidaasuu u wadaa ibnu hishaam waxaa la yidhahdaa siduu wax u fasirayuu sii adkeeya kelimo walba suu usii dabagelayo yay arrintu sii adkaani walmuraadu bilqowli waxaa looga jeedaa allafdu lafdi addaallu tusiye calaa macnan macno tusiye ka rajulin wa farasin wey walmuraadu ujeeddada bilafdi lafdi waxaa looga jeedaa ilaa qowlkii wuxuu ku fasiray allafdu daalu soo ma ahan lafdi maxaad u jeed asawtu sod weeye sawdkii almushtamilu watay calaa bacdi alxuruufi xuruuf qaarkeeda watay sowd xuruuf qaarkeeda wata kaasaa waxaa la yidhaahdaa lafdi ajruumiga bilowgiisa markaan soo bilaabayne baabulkalaam alkalaamu huwa allafdu allafdu markaan fasirayna maxaan ku fasiray saddex arrimood wixii waa kana saddex arrimood wixii laga helo sod afka ka soo baxay xuruuf la qori kara le waa tan walmuraadu ujeeddada bilafdi lafdi waxaa looga jeedaa asawtu sood almushtamilu wata shamliyey calaa bacdi alxuruufi xuruuf qaarkeeda shamliyey sawaaun waxaa isku mid ah lafdi marka la yidhaahdo dalla macno tusiya dalla tusiya calaa macnan macno tusiya ka zaydin sida zayd oo kale wey ilaa nin buu magac u yahay am lam yadulla tusinina calaa macnan macno tusinina ka dayzin waa sida dayz maqluuba zaydin zayd la dabagediye xaal uu yahay yacni lafdi waxaa la yidhaahdaa sowd afka ka soo baxay oo xuruuf la qori kara leh macnaa ha lahaado ama yuusan lahaanin macnaha hadduu leeyahay waa sida zayd oo kale macnaha hadduusan lahaynna zaydaa dabagedisay days a tire hee days nin magicii ma aha waa lafdi sood xuruuf wato weeye laakiin macno male saxiix sawaaun waxaa isku midee dalla tusiya calaa macnan macna tusiya ka zaydin waa sida zayd oo kale am lam yadulla tusinina calaa macnan macna tusinina ka daysin sida days oo kale maqluuba zaydin zayd la dabagediye xaal uu yahay dayskani ama maqluubu zaydin huwa daysku maqluubu zaydin zayd la dabagediye weeye waqad tabayana waxaa caddaaday ana kula lafdin lafdi kas ana kula qowlin qowl kastaa lafdu lafdi weeye walaa yancakisu ma dabagedismay lafdi kasta may qowl kasta lafdi weeye qowlun haddii aad maqasho laazim qowlka lafdi weeye lafdi wax uu u raacay weeye lafdinimada lafdi macno leh weeye saxiix soo ma aha laakiin lafdi kasta qowl ma aha waayo lafdiga aan macnaha lahayn sida days oo kale qowl ma aha saxiix ma tahay lafdiga macnaha leh ayaa qowl ah marka qowl haddii aada maqasho laazim lafdi wuu yahay waa lafdi macno leh lafdise haddii aada maqasho laazim qowl ma aha yacni qowl inuu noqdaa laazim ma aha qoollo wuu noqon karayaayoo lafdinimada hadduu macno macno tusin ay u raaci u raacdo qowl weeye lafdinimada macno tusin haddayan u raacinna qowl ma ahe waa lafdi keli ah sidaasuu ujeedaa waqad tabayana waxaa caddaaday ana kula qowlin qowl kasta lafdu lafdi weeye walaa yancakisu ma dabagedoomayo walmuraadu ujeeddada bilmufradi mufrad looga jeedo maa shay weeye laa yadullu uusan tusinaynin jus'uhu qayb ka midee calaa juzi macnaahu macnihiisa qayb ka midee uusan tusinaynin kazayd يعني وحو كليه الكلمة قول مفرد صدوصا لهم قول وكوف السري لفظ دل على معنى ولفظ معنى تسي قول سصعبان مفرد ورباين وكوف السره مفرد nimanka manaadiqada sida ay u fasiraan ayuu u fasiray ee naxwiyiinta sida ay u fasiraan uma usan fasirin waayo taasuu isleeyahay way ka soo dhowdahay mufrad waxaa la yidhaahdaa shay markuu wada socdo macno tusinayo haddii la kala qaadana macno beelayo oo macnihii markii hore uu ku tusin jiray qayb ka mida aan ku tusaynin miihaalan ku siiyo zaydun nin magicii wey zaydun saddex xaraf weeye saddexda xaraf haddii la kala qaado oo za-da goonni aad u qaaddo ama ya-da aad goonni u qaaddo ama daalka aad goonni u qaaddo macnihii iswadadka uu kugu tusinayey ruuxan taagan soo ma ahayn qayb ka mida ku tusin mayso oo zaydun ninkan magicii weeyaane zaayun haddaan idhaahdo oo za-da goonni aan u qaado lugtii zayday itusi la dhihi maayo qayb markii hore macnuhuu ku tusinayay qayb ka miday ku tusi lama dhahayo kaasaa mufrada yacni lafdigan iswadadkiisa macnuhuu kugu tusinayey haddii la kala qaado qayb ka mid ee macnihii hadduusan ku tusin karin mufrad wey murakabna waxaa la yidhaahdaa shayga iswadadka macnihii uu kugu tusinayey haddii la kala qaado qayb ka mida ku tusinaya miihaal aan ku siiyo hulaamu zaydin sagaaba soo wada hulaamu zaydin zayd addoonkiisuu tusinaya hee hulaam iyo zayd kala qaad hulaamun goonni u qaad zaydna goonni u qaad hulaamu zaydin macnihii uu ku tusinaya qayb ka miduu ku tusinaya oo hulaamun addoonkii uu ku tusini zaydna ninkii lahaaye zayd ahaa ayuu ku tusini soo waadax maa kaa murakaba intaasu soo wada walmuraadu ujeeddada bilmufradi waxaa looga jeedaa maa shay laa yadullu uusan tusinaynin juz-uhu shaygaa qayb ka mid ihi calaa juzi macnaahu macnihiisii hore qayb ka mida uusan ku tusi karin wadaalika mufradka qayb ka midee macnihiisa usan qayb ka mida ku tusaynin naxwu zaydi oo kale wey fa inna ajza'ahu zayd jusasyaalkii wahiya jusasyaalkaasi azaayu walyaau waddaalu weeye idaa ufridat haddii la keli yeelo oo jusga goonin loo qaado laa tadullu jusgaa tusi mayso calaa shay-in shay ku tusi mayso shayga oo mimaa kii ah yadullu uu tusinayey huwa zaydku calayhi maaga zayd wuxuu ku tusinayay qayb ka mida kuma tusinayo waayahay bikhilaafi qowlika wa haadaa kaasna bikhilaafi qowlika hadalkaa khilaafkiisa ayuu ku dheehan yahay hulaamu zaydin aa tire fa inna kullan mid la arko oo min jus'ayhi hulaamu zaydin labadiisa jusa wahumaa labada juz algulaam iyo wasayd weeye daalun wuxuu tusini calaa juzi macnaahu macnihiisii hore qayb ka miduu ku tusinaya fa haadaa kani yusamaa waxaa lagu magacaabaa murakaban laa mufradan mufrad laguma magacaabo murakab baa la yidhaahdaa tacriifkani manaadiqadaa iska leh naxwiyiinta waxay yidhaahdaan mufrad ku tacriifiyaan maa nutiqa dafcatan waaxida hal mar wixii lagu hadlayo yaa mufrad la yidhaahdaa ayay ku tacriifiyaan laakiin kanaa ka waadixsan fain qulta falima la shtiraaطa fi اlkelimati aw wadca ishtiraadi man qaala ishtiraaط man qaala alkelimatu laf halka wuxuu soo wadaa kelimuu tacriifiyey wuxuuna ku tacriifiyey alkelimatu qowl mufradu